magaalada cadaado oo ku taalla bartamaha soomaaliya ahna xudunta gobolada mudug iyo galgaduud baryahan waxaa laga dareemayaa camarnaan saa'id ah waxaana kusoo qulqulaya dadweyne iyo madax aada u fara badan waxayna safka hore kaga jirtaa hadalhaynta warbaahinta afka soomaaliga ku hadasha markaad eegto magaalada waxaad ku arkaysaa baabuur aada u fara badan oo u badan kuwa raaxada sawirada musharaxiinta doonaya jagada madaxweynenimo ee gobolada dhexe oo gidaar walba lagu dhejiyey aadna u qurxiyey bilicda magaalada waxaad kalood isleedahay cidina halkan kama maqna waayo waxaa xilli walba kaa soo horbaxaya dad aad ku arki jirtay degmada aad ku nooshahay adigoo u malaynaya inaad joogto xaafadaadii cadaado waxaa ka socda shirka maamul samaynta gobolada dhexe waxaana isugu yimid shanta qabiil ee soomaalidu wax ku qaybsato afar ka mid ah kuwaas oo wadadega gobolada mudug iyo galgaduud waxaana dadka isugu yimid halkan ay ku nool yihiin jawi nabadgelyo ah oo ma arkaysid cid qori wax ku doonaysa bulshada isugu timid magaalada cadaado waxay ku soo kordhiyeen dhaqaale waayo waxaad arkaysaa goobo fara badan oo ganacsi oo laga furay faras magaalaha goobahaasi oo lagu iibiyo wax waliba oo aad u baahan tahay waxaana buuxdhaafay maqaayadaha iyo hoteelada tusaalena waxaa kugu filan guriga filada ah ee shirka ka hor lagu kireyn jiray boqol dollar hadda waxaa lagu kireeyaa inta u dhexaysa kun ilaa shan kun oo dollar hadalhaynta bulshada isugu timid cadaado ayaa ah guddiga farsamada wasaaradda arrimaha gudaha ergada odayaasha dhaqanka musharaxiinta kuwaasi oo qole waliba wax ka sheegayso ammaan iyo dhaliilba hase yeeshee waxaa xaqiiq ah in qof kasta uu ku qanacsan yahay in maamul ka soo baxo shirka cadaado xitaa hadduu isagu iska dhex waayo haddii aan u soo laabto musharaxiinta isku garbinaya madaxweynaha maamulka loogu magac daray galmudug waxa ay ka badan yihiin toban iyaga oo isugu jira rag iyo dumar waxaana la dhihi karaa waxaa ugu cadcad axmed cabdisalaan xaaji aadan axmed macalin fiqi cabdikariin xuseen guuleed iyo maxamed cilmi afrax musharaxiinta kalena waxay u muuqdaan in ay la kala safan yihiin afarta musharax ee aan soo sheegnay guntii iyo gebagabadii cadaado waa camiran tahay waxayna foolanaysaa oo dhowaan laga filayaa inay umusho madaxweyne hogaamiya maamul goboleedkii afraad ee soomaaliya yeelan doonto caydiid cabdiraxmaan aadan raadiyo kulmiye cadaado